الحديث الرابع عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها رواه البخاري ومسلم
xadiidka afraad waxaa laga wariya abi cabdiraxmaan cabdullahi bn mascuud cabdullahi bn mascuud alhudeli ayaa kunyadiisa la yidhahda abi cabdiraxmaan waxay isku kunyo yihiin marka cabdullahi bn cumar radia allaahu canhu ilaahay raadiha ka noqdo qaala wuxuu uhi cabdullaahi bn mascuud xadaanaa waxaa noo warramay rasuululahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam rasuulkii alle ayaa noo warramay walxaal ayuu noo warramay huwa rasuulku asaadiqu mid run sheegaya uu yahay oo waxa uu sheegaya dhammaan waa run almasduuqu mid loo run sheegayna uu yahay masduuq maaha mid loo rumeeyo gobolaa markay tarjamayeen waxay leeyiin loo rumeeyey oo haddii ay qofka loo rumeeyey waxaa la ihahdaa musadaqun mid loo rumeeyey musadaqun sadaqa waa rumeeyey fa huwa musadaqun waa mid loo rumeeyey wey laakiin qofka haddii qof u yimaado oo uu war ruma u sheego waxaa la ihahdaa masduuq mid run loo soo sheegay marka masduuq waa mid run loo sheegay ee ma ahan mid loo rumeeyo oo waxay tahay maala macnaheedu nabigu isagu waxa uu sheegayaa waa run horta wax alla waxa diinuu sheega waa run allah u soo waxyooday wax alla waxa loo soo sheegno rumaa loo soo sheegay oo waxyiga loo sheega waa run shaydaan uma imaano been uma sheegin runaa loo soo sheegay mogta dadkiyaa labaa qof isagaa beenta samaysana qofna berax iyo beenaa laga soo gaday markaasuu ku qanacsan yahi markaasuu raba adiga inuu kugu qanciyo isagiyaa ku qanacsan u ilmooda wuxuna run yihin waa loo soo been sheegay nabiga markaa sala allahu alay waslm asaga runaa loo sheegoo allah u soo waxyooday marka run weeye waxa loo soo sheegay ee shayaadiin uma imaanoo been iyo berax kama gadin rumuuna sheegaho asaguna intii loo sheegu sheega ee been sheegima waa saas wey walxaal ayuu noo warramay huwa nabigu assaadiqu mid run sheega uu yahay almasduuqu ee loo soo run sheego inna axadakum qof idin ka mida yujmacu waa la kulminaa khalquhu abuuristiisa fii baطni ummihi hooyadiis calooshiisa lagu kulminaa arbaciina yowman afartan maalmood afartan maalmood aa calooshiisa lagu kulminaa caloosha hooyadiis aa lagu kulminaa caloosha hooyadiis aa afartan maalmood lagu kulminaa oo waxa weeyaan menida hooyada iyo menida aabbaha markay riximka ku dhacdo isku darmaan ilaa caruurka labadaas meniyoo la isku daraa laga abuura sida qur-aankuna baray labadaas meni ayaa laga abuuraa innaa khalaqna alinsaana min nudfatin amshaajin meni isku daran oo tii hooyada tii aabbahaa laga abuura insaanka sida qur-aanku caddayna marka afartankaas jirkay gele menidu sida riwaayadaha gobol ku sugan jirkay dhex gele menidu marka ay riximka ku dhacdo meesha iska fadhime jirkay ku faafeen jirka ayay ku faafay menidu menidu xadiid imaam dabaraani mucjabulkabiirka ku wariya sidaas tusa inay jirka ku faafto oy xidid kasta ku faafto menidu maalinta toddobaad kadibay haddana dib usoo laabana kadibay dib usoo laabanay marka afartankaas maalmoodoo hore waa meni waa mani haddii ay soo laabato marka afartankaas maalmoodoo hore wax axkaanuhu kuma tacalluqdo gabadhii la dhihi maa waa gabar umulahe yaysan tukan la dhihi maa ma la dhahayo waxa weeyaan gabadhii ciddadii waa u dhammaatay manidaas wax axkaamu kama laasimto hadday soo laabato oo qubayskii ka laasimayay asal ahaan aan ahayn axkaamkani kama laasimto ilaa waa maniyi maba gaarin dhiiguba weli ma aysan gaarin laakiin waktigaas ay manida tahay ma la soo ridi karaa haddii hooyada loo cabsadoo la yidhaahdo war waxaa dhici karta inay qatar hooyadu gasho hadday ilmacaloosheeda galaan hooyadaan ha laga soo tuuro ahlcilmiga laba qowlo iskugu khilaafsan yihiin qowlka sawaabka waa inay xaaraanta ibnu rajab alxambalina sharxiisa masaladan halkaanu ku caddaynayo sheekh maxamed sali usaymin labadaba waa noocaas marka wax axkaamuhu markaas hore kuma tacalluqaan soo rididda laakiin waa iska xaaraan mar kastaba ilaa hal midoo sheekh maxamed saali cuthaymiin uu soo reebaa jirta markaas ay manida tahay haddii hooyada nafteeda loo cabsado oo dhaqaatiirta muslimiinta ah ee aqoonta rasmiga u leh ay yidhaahdaan waa qatar hooyadan haddii caloosheeda ilma galaan markaas waa lasoo tuuri karaa wleey si nafteeda loo badbaadiyo maxaa yaele insaan maaha wax caloosha ku jira waa biyo maniya insaan lama dilina mogta hooyana waa la badbaadiyey waa markaas u fiirsada uma yakuunu wuxuu ahaanayaa calaqatan xinjir mila daalika afartankaasoo kale afartan maalmoodoo kale uu dhiig adag noqona xinjirta waa dhiig adag dhiig adagu noqona uma yakuunu mudqatan afartankaas kalena marka waa la mid axkaamu kama dhalamaydo soo rididdii un ayaa xaaraana mar walba ilaa xaaladda aan sheegno daruuriga noqotay maahane ayadana marayaysan aan la ogolaynaan gaari doonnaa insha allah uma yakuunu wuxuu noqonaa mudqatan cad hiliba mudqada waa lahaa intii mar la calaliyo intii qofku mar gawska ku calaliyaa lahaa cad hilibo intaas le maan cad weyno maaha waa wax gawska mar intii la saara uu noqona intii intii la eg uma yakuunu wuxuu noqonayaa mudqa cad hiliba mila daalika afartankaasoo kale cadkaas hilibkae marka uu gaaro axkaamta way isbedeli marka siddeetan habeen markay gabadhu dhaafto oo ilmuhu dhaafaan oo siddeetan iyo kow ay gaarto hadday ilmahaasu soo dhacaan marka oo cadkaasu soo dhaco wax muuqaala male il male dheg male lama suurin weli weli lama sawirin indha male dhega male gacmo male laakiin gabdhaha aqoonta dheeraadka u leh umulisooyinka markay saas u fiiriyaan ay yidhahdaan waa asal banu aadan khalaas gabadhaas waa gabadh umushayaa la leeyahay waa nufasaa salaadna tukame soonna soomime dibay ka qalaynaya soonka salaaddana maba qalaynay gabadh caadiho umushay ku xugunta intii ka horeyday maya intii ka horreydayoo xinjirta waa hadduu soo laabto oysan siddeetan habeen aysan gaarin hadduu soo laabtaan ilmuhu damulfasaada lena waa tukanaya gabadhu ta qubaysato inay salaadeeda iska tukata maxaa yeele ilma ma ah umu lama yidha damulfasaadaa la yidhahda inay tukataa waajibka oo ay soomto laakiin siddeetan mar hadday dhaaftay waa cad hilibahay noqotay waxa weeyaan haddii inta fiiriyaan umulisooyinku ay yidhaahdaan khalaas waa asal banu aadan khalaas wey waa gabarh umulo salaadna tukame mana soomay gabarh umulo wixii ka xaaraama ama gabarh xayl qabta xaaraan ka noqon wa kadaalika gabarh ciddo tirsayda hadday aheed markay halkaas gaarto ilmuhu hadday soo dhacaan khalaas ciddadii waa u dhammaartay waa gabarh umusho elale ilmihii umusha gabarh umushay wey axkaamtii gabadha xaylka qabtana dhammaan waa qaadana laakiin axkaam badan oo kale ka laasimi mayo lagu tukama la dhihima cadkan hilibka hala mayro hala karfano ha lagu tukado la dhihima ma la dhahayo magac loo bixi ma loo waqlalima loo waqlalima loo waqlalima markay afartankaasu marka ay dhammaato oo afarta bilood ay dhammaatay marka boqol iyo labaatan habeenaa dhammaatay uma yursalu waa loo diraa almalaku malaga loo soo diraa alla usoo diraa oo riwaayadaha gabalayba ku sugan tahay saxiixulbukhaariga oo kale uma yabcau llaahu malakan muxaqiqa wakan hoos idin kugu sheegay uma yabcau llaahu malakan allah malag usoo diraya oo loo xil saaray riximka oo halkaasba shaqadiisu tahay ayaa alla usoo diri fa yanfuqu wuxuu ku afuufaya fiihi caruurkaas dhexdiisa a ruuxa nafti wa yu'maru malagaas waxaa la amrayaa biarbaci kelimaatin bikatbi arbaci kelimaatin afar kelimo inuu qoraa la amraa afar kelimo bikatbi risqihi risqigiisa inuu qoro qofkaas wuxuu cuni lahaa maalinkaasaa la qora waajalihi muddaduu noolaa lahaana waa la qora inuu hadda caloosh dhexeedu ku dhimana inuu markuu habeenku dhasho dhimana inuu boqol gaara wa camalihi wax alla wuxuu qaba lahaa shar iyo khayr camal kufri camal iimaan wax alla wuxuu qaba lahaa camal adduun camal diineed wa shaqiyun wa huwa isagu shaqi intu waa qabar mubtada u soo qadar wa huwa shaqiyun inuu ahlu naar yahay ixraabtaasna waaba ku dhigaa nusada muxaqaqa ah wa shaqiyun wa huwa shaqiyun inuu ahlu naar yahay ow saciidun iyo inuu ahlu janno yahayna waa la qore kitaabada wax la qoro qadarka la qoro saddex gooray suganta mid waa qoraalka asalka ah oo nabigu noo sheegay sala allahu alay wasl xadis saxi muslimka cabdullahi bn camr ibn caas uu nabigu ku sheegay sala allahu alayh wasalam katab allahu maqaadiira alkhalaa'iqi qabla an yakhluqa asamaawaati waalardi bikhamsiina alfa sana intaan cirkiga dhulka la abuurin konton kunoo sano ka hor aa la abuuray wax alla waxa dhacay loxmafuudka lagu qoray qoraalka ugu horreey wey qoraalka labaadna qof walba waxaa loo qoraa habeenka caloosha hooyadiis afar afar waxa weeyaan bilood ay u dhammaato macnaha saddex afartanaad boqol iyo labaatan habeen markay u dhammaato aa la qoraa qof walba gooni haddana loogu qoraa awalna loxmafuudkay ku qoreen qoraalka saddexaadna waa midka sanawiga ah oo habeen kastoo leylatulqadriga la qoro fiihaa yufraqu kullu amrin xakiim saddexdaas qoraalo wey markaasaa la qorin marka hadduu marka ilmihii gaaro waxa weeyaan boqol iyo labaatan habeen oo uu dhaafo naftiya lagu afuufay axkaam badan uu qaadana markaa hadduu soo dhaco oo uu afartii bilood kadib soo dhaco axkaam badan uu qaadana axkaamtaas waxaa ka mid a ciddadii gabadha waa ku dhamaan hadda tii horeyba ku dhamaahayd gabadhiina waxay noqonaa nufasa salaad tukami soomima axkaamta xaylka oo kale qaado haddii soo dhiciddaas qof sabab u ahaa qofaa nabarka ku dhuftay waxaa laga rabaa hal addoon inuu keeno ama gabar addoona uu keeno haddaan addooma lahayna han halaad han halaad markaas ka hor ma waajibayn ka hor dhiig iyo markay ahayd maya waxa weeyaan culimmada khilaafaa ku jira salaad ma lagu tukana laakiin qowlka xagga daliilahaan raajixa ah oo cabdullahi bni cumar iyo qeyrkiisna ka sugan hadduu soo dhaco waa la mayraa waa la karfanaa waa lagu tukanaa qabuuraha muslimiinta lagu aasaa magaca loo bixina waana loo waqlala kaan badana ka laazimay marka kaan badan hadday gabar addoon aheedoo ninka addoontiisa ay ilma sidaasa dhasho umulwaladay saas ku noqonay axkaamtaasoo dhan aa markaas imaanay kaan badanaa loo gudbaa markaas waxaa xaaraan noqonaa soo rididda markaas hadii dhaqaatiirtu tidhaahdo hooyadan ilmahaanu hadday caadi u dhashaan oy afartan bilood dhaafaan waa dhimane waxa weeyaan ma la soo rida wuxuu idhi sheek maxamed saalax cuthaymiin dadka oo ahlu istixsaanka ah dadka caqliga wax ku cabira oo yidhaahdo dad badanoo moogta waxaa jira aan diin ilaahay fiirin laakiin la yidhaha inta maqleen culummada ka maqleen masaalix iyo mafaasid ay moodeen masaalix iyo mafaasidda in caqliga lagu fiirina markaas ilahy maya maslaxada loo fiirina ha min baabi almasaalix walmafaasid baab اmasaalix wاlmafaasid waa abwaabta ugu adag fiqiga baab oo caqliga wax lagu miisaamayo maaha miaal haddee tanfiri cuqalada haddii loo geeyo oo la yidhahdo dhaqaatiirtu ay isku waafaqdo tirahdo caruurkan hadduu ku weynaado caloosha afar biloodu jooga nafti waa lagu afuufi ogow caloosha ku dhex rafana daan hadda la soo ridin waxa weeyaan hooyadu waa dhimane caruurku waa dhimana marka labada nafood intay dhima lahaayeen mid hala badbaadiyo caruurka hala soo rido hooyada hala badbaadiyo soo caqligu yeeli maa maasha caqligu madaxu ruuxa dadka cuqalada ah oo caqligooda uusan nusuusta u quduucin dhammaan waxay leeyiin taas shakiba ma leh inta laba nafood dhima laheed naf hala badbaadiyo min baabi almasaalix walmafaasid laakiin abaadil wey yidhi shee maxamed sal cuthaymiin weliba miihaal wuxuuna keenay qof kasta qanci kara waxay tahay shareecada islaamku ma amarto in naf lagu badbaadiyo muslimad ah naf kaloo muslimada dilkeeda shareecada islaamku ma amarto marna ma amarto naf muslimad ah oo aan dembi kasban wax dembi aan kasban in la dilo oo la yidhahda naf kale hadda dhimehe maalan haddaan tusaale keenayo waxaa wada safray wiil yaroo toban jir ama sagaal jir ah iyo oday weyn oo xoog leh meel dhexe markii la maraayo saadkii go' gaajo inay naftu ka dhacday qarka u tageen ama doomahan tahriibka soomaalida cararta ay isla raaceen meel markii la maraya saadkii dhammaaday labadoodii gaajo inay naftu uga dhacday taaganta odaga mau banaanta wiilka inuu qasho intay labadu isna dhiman lahaayeen ma loo fadwoonaa wiilka cun diin dhigayda ma jirto islaam muslimiintu ijmaacay ku yihin inay xaaraam tahay inuu cuno inuu cuno xaaraam wey markuu dhinto waa u banaanta baktigu haduu raba cuno hadduu wiilku hor dhinto wiil kala tigiisa waa u banaanta haddii odagu hor dhinto ilaa waa daruuradii waa aayaddii qur-aan soo maa inamaa xarama calaykum اmaytata wاdama wاlaxma alkhinziir wma uhila bihi ligayr lah faman idura gayra baaqin walaa caadin falaa ima calayh baktiga waa u xalaal in kastoo baktiga dadka aan laisku waafaqsanayn oo baktiga laysla ogolaa baktiga xooluhu ah kan imaam axmed waa xaaraanu leey hadduu caruurkan yarkaa dhinto xaaraan wey odagu in cuna odagana waa ka wiilkuna waa ka xaaraan oo maxaa dhacay nabigaa yiriu leeya sala اllahu alيه wasalam kasru caطmi اlmayiti ka kasri xayan qofka dhintay laftiisa in la jabiyaa isagoo nool la jabay la dembi agta marka baktiga laysku baneeyey dadku kuma jiro daliil ahaan saasaaba cadmi soo ma jeedi ee baktigii la ogola xooluhu ah soo ma jeedi marka uma banaana sida wiilkaas amuu qala karaa caloosha midka ku jiroon wax dembiya gelisaad leeda hala dilo oo hooyo hala badbaadiyo marka caqliyaadkaas wax soconay maaha xaaraan wey adugu ma adan abuurin allihii hooyada ku dhex abuuray ilmahana say u taalla hadduu labada wada dila hadduu caruurka badbaadina hadduu hooyada badbaadina say u taalla adiga xalaal ma ahan annaga noo nooma banaana qof muslim oon dembiba gelin inaan idha waa dilayna si mid kale u noolaado diinta yada ka mid maaha ka taasna waa inuu qofku ku baraarugo ee uun iska caqliyaad iyo masaalixi mafaasinta maqasho ha iskaga socon been waa dhaartay marka nabigu sala allahu alay wasalam fawladii allihii aan ku dhaartay laa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq uusan ahayn ayru asaga qayrkiis ma ahani taasna waxaa laga qaadanaa qofka masaa'ilka diiniga markuu sheega mararka gabal inuu dhaar ku adkeeyo nabigu waana yeeli jiray sala allahu alay wasalam dhaar muhiimadda arrintu leedahay daraaddeed ina axadakum qof idin ka mida la yacmalu waa camal falaa bicamali ahli ljanna ahlu janno camalkood xataa maa yakuunu ilaa aysan ahaanin baynahu qofka iyo baynaha jannada ilaa diraaxun dhudhun maahan nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay waslam qofaa camal ahlu janno samaynaa waa iimaankii waa tawxiidkii waa mutaabacadii waa acmaashii saalixada ahayd waa acmaashii wanaagsaneed ilaa jannadii aan dhudhun maahana wax kale ka xigin waxaa loola jeedaa sida ahlucilmigu ku fasireen waxa weyn ajalkiisiya soo dhowaaday ajalkiisiyaa soo dhowaaday fa yasbiqu waxaa u soo degdegaya caleyh korkiisa alkitaabu kitaaba horay loogu qoray habeenku caloosha boqol iyo labaatan ku ahaa habeen a loo qoray inuu ahlumaariya qofkaan camaasha saalixada samayna kitaabkee usoo degdegaa fa yacmalu wuxuu camal falaa bicamali ahli naar fa yadkhuluhu wagala acmaasha ahlu naarku camal fala kitaaba xooru noqona marka acmaasha ahlu naarku camal falaa laba macnaa soo gelayda waaba gaaloobaaba gaaloobi maaye waa faasiqooba labadu waa soo gelay taas marka waxay ku tusaydaa qofka inuusan aamin noqon oo uusan ka aamin noqon naarta oo acmaal saalixaad ah haddii ilaahay ku waafajiyo waa inaysan kula weynaan waa inaysan kula weynaan acmaasha saalixada ah waa inaysan kula weynaan waa inaadan iskedin waa inaan acmaasha ku kedin waa inaad mar kasta ka cabsato waxa weeyaan qaatumo xumada maxaa ila siduu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam alacmaalu bikhawaatimiha acmaashu waa qaatumada acmaashu waa qaatumada marka waa arrin khatar ah halkaas imaamu nawowi raximah اllahu tacaala masale caqiidatu ahli sunnaba ah ayuu ku sheegay oo waa maxay wa fi lxadiidi daliilu calaa cadami اlqaطci bidukhuuli اljannati aw الnaar wa in camila saa'ira anwaaci اlbir inaan qof loo goy karin inuu janno gelayo ama naar gelayo wuxuu raba ha sameeyo oo acmaal wanaagsan ama acmaal xuma qofka hadduu gaalnimo ku dhinto waa loo goy kara oo la hubo inuu naar gelayo qofkii nabigu uga marqaati kacay jannana waa la dhihi karaa oo ahlu janno dadkii nabigu uga marqaati kacay qof aan ahayn acmaal saalixaa haddaad ku aragto nuucay rabta ha ahaato waa ahlu janno ma dhihi karta waxaa leedaha qayraan u rajaynaynaa sida ahlu sunnau yidhahdaan qayraan u rajaynaynaa maxaa yeele adiga ma ogid qalbigiisa wax ku jira iyo qaatumadiisa midna ma ogid xataa hadduu dhinto camal saalix isaga ku jira inuu qalbiga ka rumaysana miyaad ogta khalaas ma ogid waxaa leedaha qayraan u rajaynaynaa hadduu fiican yahay qofkiioo xun oo xumaan ka shaqaynayana waa ahlunaar ma dhihi karta ma dhihi karti maxaa yal inuu toobad keenaa dhacdo usan kuba dhimanba inuu ka toobad keenaaba dhici karto marka waa mas'ala oo masaa'ilka caqiidada ahlu sunna waljamaca ka mid a sida daxaawi baa de waa kan sharixiisa oo waxa weya sharxiisa maahan waxa raba caqiidadiisa waa kan ku sheegaba marka masaladaasna waa masale muhiim ah iyadana inuu qofku ogaado waa masle muhiim fayadkuluhaa marka naartiyuu gelaya nacuudu bilahi minha wa ina axadakum qofini ka mida la yacmalu waa camal falaa bicamali ahli naar ahlu naarka camalkooda camal ahlu naaru ka shaqayna waa kufrigii waa shirkigii waa bidcadii waa fisqigii waa tuugadii waa zinadii waa heestii waa muustiqii waa xantii waa dicaayadii waa muslim isku diridii wixii balaayay camal ahlu naaru ka shaqayna waa ribadii waa wax kasta un xaaraan ah xataa maa yakuunu ilaa aysan ahaanin baynahu asaga iyo wa baynaha naarta ilaa diraacun dhudhun maahani dhudhun maahani waxaa loola jeedaa ajalkiisa ilaa uu soo dhowaado oo geeridii soo dhowaato fa yasbiqu calayhi lkitaab kitaabkiisiyaa usoo degdegay macnaha horay ah waxaa ugu qornaa inuu ahlu jannay waa tooradkeena fa yacmalu wuxuu camal falaa bicamali ahlijanna duu gaal ahaa oo soo islaama duu faasiq ahaa waa ka toobadkeena fisqigii waa toosnaana duu bidci ahaa sunniyu noqona fayadkuluhaa waa gela laakiin su-aal ayaa jirta muhiim ah oo mar kastaba ahlcilmigu ay isweydiiyaan sheekh maxamed saalix cuthaymiinna waa ka jawaabay imaam nawowina ka jawaab dhammaanna way ka jawaabaan ahlucilmigu oo waa maxay qofka camal saalixa sameeyey ee intaas camal saalixa waday see camalkiisii loo baabi'iyey wamaa rabuka bidalaami lilcabiid ilaahay addoommada ma dulmiyo ilaahayna dadka muxsiniintaa camalkooda ma dayaco se ahlucilmigu way ka jawaabeen nawowi laba jawaabood uga jawaabay sharaxa uu arbaciinka ku leeyahay mid waxaa dhici kartuu yidhi camalka marka la leeyahay camalkan waa camal ahlu janno shuruudu leeyahy shuruuddiina waxaa ka mid a kaatumo wanaagsan unu heluy taas waa jawaab marka kaatumadiiusan helin marka camal ahlu janno maba ahayn oo camalka qabuulkiisii ayaanba la helin oo qabuulkii camalka waxaa ka mid a qaatumo wanaagsan jawaabta labaad waxay tahay sida daahirka ahoo dadka u muuqata ayaa ahayd camal saalixa inuu samaynayo laakiin dasiisaa ku jirtay khabiisa ah xumaanaa ku jirtay oo maalan ikhlaaskiyaa ka maqlaan riyaa iyo isusaa ku jiray sheekh maxamed saali cusaymiin jawaabtaas dambe bisuuba ku jawaabay sharxiisa taasna xadiis saxiixaa caddayna oo riwaayaadka xadiiska mid ka mid ah waxay leedahay fa yacmalu bicamali ahli ljanna fii maa yabdu linnaas sida dadka u muuqayda taasa marka qadci ah taas jawaabtaasa kala jarayda oo camalkan saalixa qofka uu samaynayo waxa weeye ayaaba marka horeetaba waxaa ku jira wax buriya oo ah riya oo shuruuddii labadii shardiyo camal lagu aqbali jiro o ahaa ikhlaas iyo mutaabacan laga wada helin marka taasna waxay ay daliil u tahay waxa weeyaan marka horeba riyaaga iyo waxa weeyaan cadamulmutaabacadu waa asbaabaha keena waxa wey qaatumo xumada saas darteed waa kuwa ahlu sunna waljamaaca yidhaahda asracu nnaasi ila riddati ahlulahwaa riddada iyo gaalnimada dadka ugu degdegta badan waa ahlulbidac waa ahlulbidac qofka marka hore hadduusan marka mutaabacada ku dadaalin ikhlaaska ku dadaalin waxaa looga cabsanaa qaatumo xum marka qof walba waa inuu cabsado ilaahay tawfiiqda hana waafajiyo wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina maxamed